shabakada warbaahineed ee aljaziira waxaa u suura gashay inay gaaraan mid ka mid ah xabaalwadareedyo lagu aasayey wax ka badan kun iyo laba boqol oo qof kuwaasoo qayb ka ahaa dad badan oo sunniyiin ah oo nidaamkii bishaar al asad uu ku laayay xabsiyo qarsoodi ah oo uu ka samaystay gudaha dalka syriya xabaalwadareedyadan ayaa laga helay gobolka ximis warbaahinta aljaziira ayaa la kulantay qaar ka mid a dadkii goobjooga ka ahaa aaskii maxaabiistaasi kuwaasoo la aasay sanadkii laba kun labaiyo tobankii dadkan goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay qaabkii foosha xumaa ee loo dili jiray maxaabiista laga soo qabto gobollada dalka maydadka halkan lagu aasayay ayaana intooda badan laga keeni jiray isbitaalka ciidamada ee magaalada ximis halkaasoo hoy u ahayd kumanaan maxaabiist suniyiin ah ruuxaas ay waraysatay warbaahinta aljaziira oo codsaday inaan magaciisa iyo sawirkiisa la shaacin ayaana tilmaamay in tirada maydadka halkan lagu aasay ay kor u dhaafayeen kumanaan qof inkastoo uu sheegay inuusan garanayn tirada dhabta ah ee goobtani lagu aasay aljaziira ayaa soo kale la kulantay laba qof oo kale kuwaasoo ka mid ahaa dadkii kor meerayey aaska maydadkan waxaana mid ka mid ah uu ka soo muuqday muuqaale ay baahisay shabakadda aljaziira ah oo cinwaan looga dhigay baadigoobka dembiilayaashii bishaar al asad kanaalkan ayaa baahiyey baaritaano uu ku sameeyey gobodfalladii uu ku kacay nidaamkii rajiimka ahaa ee talada dalkaasi laga turay horaantii bishan baaritaanadan oo qaar ka mid ah aljaziira sii daysay sanadkii laba kun labaatankii ayay diradda ku saarayeen xilligaasi soo bandhigidda sheekooyin la xidhiira mas-uuliyiintii nidaamka bishaar al asad ee gobodfallada bahsanay kula kacayay shacabka siniyiinta ee reer siiriya baaritaankan ayaa lagu soo bandhigay sawiro iyo caddaymo muujinaya kuluglahaanshaha qoyska asad ee jirdilka ah iyo xasuuqa ka socda gudaha isbitaalka maamulkaasi waxaasoo kale la ogaaday in qaar ka mid a maleeshiyaadkiisii sirdoonka ay ka daba tageen dadkii u barakacay dalalka qaaradda yurub kuwaasoo macluumaad ka soo ururinayay qaxootiga siryaanka ee u qaxay dalalkaasi sida laga soo xigtay goobjoogahan xabaalwadareedkan ayaa ka kooban lix qaybood qayb kastaayna waxaa lagu aasayey wax ku dhow laba boqol oo meyd kuwaasoo dhammaantood laga keenay isbitaalka militariga ee ximis waxa uu soo kale tilmaamay goobjoogahan in ciidamadii asad ee laayay dadkan ay isku dayayeen inay gebi ahaanba qariyaan raad kasta ah oo muujin kara in goobtani lagu aasay meydada waxayna xabaalahani ku wareejiyeen derbiyo adag iyo shubab shamiito ah maalmo ka hor madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha ee siiriya ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sheegay in la helay xabaal wadareed ka baxsan caasimadda dimashik oo ay ku jiraan ugu yaraan boqol kun oo meydad ah oo dilay taliska asad mows mustafa oo ah madaxa hay-adda gargaarka degdega ee siiriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in goobtani oo ku taala alqutayfa oo afartan kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda siiriya ay ka mid tahay shan xabaal wadareed oo aqoonsaday sannadihii lasoo dhaafay waxa uu tilmaamay mustafa in boqolka kun ay tahay qiyaasta ugu macquulsan ee tirada meydadka lagu aasay goobta isagoo xusay inuu hubo in xabaalo wadareedyadu ay ka badan yihiin shantaasi goobood waxa uu carabku ku adkeeyey marka laga soo tago dadka siiriyaanka ah ee dhintay inay jiraan dadyow kale oo ka soo jeeda maraykanka ingiriiska iyo ajaanib kale oo iyaguna dhibanayaal ku ahaa goobtaasi toban maalmood ka hor aljaziira ayaa soo bandhigtay sawirada qubuuraha buundada bakhdad ee baadiyaha dimashik oo la rumaysan yahay inay ku jiraan meydadka maxaabiis hore oo ku jiray xabsiyada mujrimka dhigicabka ay bishaar al asad xabaalahan ayaa ku fidsan dhul dhan shan kun oo mitir oo laba jibaaran waxaana ka mid ah dhuufeysyo isbarbar socda halkaasoo qiyaastii boqolkii meedba la geliyo hal god kadibna dusha laga mariyo shamiito iyagoo ku soo rogi jiray carrada si aanan loo garan inay meeshu tahay xabaaliyo in kale muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa waxaa lagu arkayay qaar ka mid a qubuuraha oo ay ka taagan yihiin boorar cadcad oo ay ku xardhan yihiin oo keliya nambaro iyo calaamado mana jirin boorar muujinaya magacyada dadka la dilay boqolaal kun oo siiriyaan ah ayaa lagu qiyaasaa in la dilay tan iyo sanadkii laba kun koob iyo tobankii waxayna siiriyaanka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ay ku eedeeyeen xukuumadda bishaar al asad iyo aabbihiiso isagana ka horeeyey inay geysteen gaboodfalo iyo xasuuqyo baahsan oo ka dhana dadka abriyada ee ku nool dalka siiriya